habeenkii xalay waxaa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn soomaaliya ka kacay dab geystay khasaarooyin hantiyeed dabkan ayaa baabi'iyey xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa waxaana uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii joogay markii uu dabka bilaabanayay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waxa ay qolyaha dabdamiska ku eedeeyeen in ay soo daaheen taasina ay ka qayb qaadatay in uu dabka sii baaho islamarkaana isku baabi'iyo hanti aad u fara badan oo tiilay suuqaasi uu dabka ka kacay dabkan wuxuu ka bilowday maase koronto korontadaas oo muxuu ahaa markay maasada dhacday isagoo iska yar kollayba masiibo dhacday waaye ilaahayna ha naga badbaadiya hadda kadib intaana allaha noogu akeeyo dadkan hadda meesha ku wax beelayna waxaan u rajaynayaa inay muxuu ahaa beddel kheyr qaba ilaahay siiya insha allah shirkadaha dabdamiska marka loo wacayo waa maqalna waa soo socnay leeyihiin inta badanna waa soo daacday il markii warka la soo gaaray ay horey ka imaan lahaayeen khasaaraha waa yaraan lahaa wax khasaaree maba dhic lahaanba dadkii waa meeshaan galabtii maqribkii waa laga wada hoyaadaa qolabkii wada xihan dabka kacay marka jaanis looma helin in laga wada gaaro oo dabkii la demiyo marka saasuu kusoo faafo qolkii kale kusoo gaaray macnaha xilli maalin caddi aa laheed waxbaa laga gaari lahay wixii dambe habeen ay dhaceen haddana xilli salaad la jiro kacay khasaarahaniyo afar qol oo ganacsiya waa dareemi kartaa oo bakaara ku taalla waxaa ku jira dukaamo waaweyn oo kamaliya diskoon oo shan dukaan waay dhammaantood waa wada gubteen wax ka baada ma leed ma ahan markii ugu horeysay oo dab khasaaro badan dhaliyey oo ka kaca suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona ay mar weliba ganacsatada sheegaan in aysan wax gargaar ah amaba gurmad ah aysan ka helin maamulka gobolka banaadir